وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا maantoo bisha ramadaan ay tahay sagaalka bisha ramadaan kun afar boqol koob iyo afartanka hijiriyada ay waxaynu insha allahu tacaala xalkan iskaga soo gudbin doonaa su-aalihii iyo jawaabihii dadweynuhu ay soo gudbiyeen lana xidhiidha soomka iyo axkaamtiisa biidni illaahi tacaala oo inooga jawaabi jiray sheekheena sheekh rashiid allah ha xifdiyo waxaan insha allahu tacaala ku dul akhriyi doonaa su-aalaha sheekh waxau leeyahay saa-iilkani sheekh maalin maalinta markan qur-aanka akhriyo waxaan yeeshaa candhuuf badan marka haddaan liqo soonka ma iga jabayaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
bismi illaahi raxmaan raxiim maalintii markuu sooman yahay ee uu qur-aanka kariimka akhriyo yacnii candhuuf badan buu yeeshaa kadibna inuu candhuuftii liqo xukunkeedu yacnii waa waa bannaantay maan maadaama aanay wax kale ahayn candhuuftiisi ay tahay candhuuftiisi inuu liqo dee mar kasta hadduu tufo u xiiqaya markaa candhuufta markaa qur-aanka akhriya ka soo baxaysa waa liqayaa soonkiina waxba ma noqonayso insha allahu tacaala waana sida ahlu cilmigu fatwada ay ku bixiyeen asheekh alcalaama moxamed bin saalex alcuthaymiin baaraka allaahu fiikum
jasaaka allahu khayra waaxsan allahu ilayk sheekh saa-iilkan waxa uu leeyahay sheekh fidyada yaa la siinayaa walaashay haddaan siiyo se ka waran afiiduuna baaraka allahu fiikum
fidyada inuu walaashii siiyo yacni way u bannaantay walaashii inuu siiyo fidyada fidyaduna waa qofkii dee soonkuu ku adkaaday ama dee xanuunsanayay ama qofkii weynaa markaa fidyadii hadduu walaashii siiyo way ka ansaxaysaa insha allahu tacaala way bannaantay baaraka allaahu fiikum
sheekh saa-iilkan waxa uu leeyahay waa su-aal ka baxsan soomka iyo axkaamtiisa weeye sheekh waxaan helay xoolo laga tegay xiliyadii hore ee abaaraha dadkii iska lahaa waxayse yidhaahdeen way dhimanayaan laakiin anaa helay oo baxnaaniyey maadaama ay yihiin xoolo nool dadkii lahaa garan maayo maxaanse sameeyaa anigu ma ma ma iska yeelan karaa saasay su-aashu udhigantaan fahmayaa sheekh baaraka allahu fiik
xoolaha uu laga tegay ama waqtiyadii abaarihii dadka ay ka guureen dee ka hayaameen ee dee duruufta ku adkayda qofkan uu helay uu haynaya waa laba xaaladoodu inay u yimaadaan xoolaha uu haynaya hadday dee dib u yimaadaan oo soo raadsadaan ay yimaadaan ay xoolahoodii gartaan uu siinayaa dee iyagaa leh hadday cidi iman weydo isagaa milkiya marka dambe yeelanaya laakiin waa inuu hayo in haddii dadkii lahaa u yimaadaan dee uu siiyo hadday biriba u yimaadaan inuu maalkoodii iyo xoolahoodii siiyo haddii kalena oo dee cidiba soo u yeelan weydo ama u yima waayaan wuxuu samaynayaa in uu maalkii hayo ama dee milkiyo marka dambe isagaa yeelanaya baaraka allaahu fiikum jasaaka allahu khayra waaxsan allahu ilayk sheekh saa-iilkani waxa uu leeyahay sheekh miyaan u niyeysan karaa sheekh miyaan ula niyeysan karaa raatibadii cishaa'iga ka dambeysay labada ragcadood ee taraawiixda ee ugu horeysay bimacnaa miyaan la iman karaa ishtiraaku niya ayaa uu saa-iilkanu yidhi baaraka allahu fiikum
salaadii labadii ragcadoodii sunnaha ahaa ee cishaay ka dambeeyey iyo dee taraawiixdii inuu niyada ku wada qabto labadiiba waana dee isku jinsiyo waana isku cibaado waana naafilo tanna waa naafilo labada ragcadoodoo cishaay ka dambeeya taraawiixduna waa naafilo markaas sida saxdaa waysi soo gelaya niyadunbuu ku wada qabanaya sunnihii cishaa'igii iyo dee taraawiixdii kadibna tadaakhul ajarkii wada helaya wixii isku jinsiya cibaadaadka ah ama isku naafilo ah niyaduu ku qabanaya labadii cibaadaba ajarkeedii wada helaya marka inama alacmaalu binniyaat ama dee waa baabu tadaakhul fi lcibaadaat cibaadaadkiibaa tadaakhul niyadiibuu ku wada qabanayaa ajarkiina labadabuu ka helaya waana sida maaragtay sawaabka ah baaraka allaahu fiikum
jazaaka allahu khayra wa axsana allahu ilayk sheekh saa-iilkan waxa uu leeyahay haddaan markan qur-aanka akhrinayo aanan wax oohina ama wax dareen khushuuca aanan yeelan khasab ma iskaga keeni karaa oohin si aan qur-aanka u macaansado afiiduuna baaraka allahu fiikum
bismi illahi raxmaan raxiim qofku dee qur-aanka inuu ku khushuuco waxaa la rabaa tadabbur iyo fahan waxaa lagaa rabaa inaad macnaha fahanto waxa fiican fahmulmacna aayadda tafsiirkeeda iyo fahankeeda ku dadaal marka markaad fahankaa iyo qalbiga dee ay ku dhacaan waa waxaa qalbiga dee saaqaya marka waxaa muhiima inaad macnaha tadabburkii iyo fahankii qur-aanka inaad in fara badan dee maaragtay aqoon u leedahay marka qofku markuu fahamkii iyo aayaddii iyo tafsiirkeedii hayo iyo cadamadii ilaahay tabaaraka wa tacaala dee oohinta way ka imanaysaa marka waxaad ku dadaashaa waxyaabaha oohinta keynaya waxaa ugu muhiimsan tadabburkii qur-aanka iyo aayaadkii fahankoodii inuu tafsiirkoodii akhriyo macaanidii la saaray hidaayaadkii aayadda aayaddu waxa ujeedo fawaa'idda aayadda laga qaada waxaasaa muhiima oohintu sida qaalibkaa waa wax hadde qalbigu markuu dareemo indhaha maaragtay ka imanay haddii xataa dee uu iska keenkeeno dhib male du iska keen lakin waxaa ka muhiimsan tadaburkii iyo fahankii macnaha uu fahmayey ayaa ka muhiimsan marka haddii dee oohintu ka timaadana way fiican tahay hadduu kalena ha dadaalo baaraka allaahu fiikum wajasaakum allah khayr
sheekh saa-iilkan waxauu leeyahay sheekh haddaad qof aan isku cadhanno qofka aanan ku odhan isaamax waxaanan doonaya inaan la hadlo laakiin waa wii diidan yahay wax calool xumana uma hayo markaa haddii uu isagu wii diiday anigu dembi ma kala kulmayaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
baaraka allaahu fiikum mar haddii aad ku tiraa saamax amaanse saamaxno adigu dee ajarkii waad helaysaa musaamaxadii walaalka iyo dee qalbigii aad ka saamaxaysa ajarkii waad helaysaa isagoo hadduu diido dee xaggiisa unbaa ku dambaabaya kaa diiday unbaa ku dambaabaya laakiin waa inaad ku dadaasho ama mar kasta waa inaad ku dadaasho inaad adigu xaggaaga tiraa qalbigii waan kaa saaray shaxnaa kuuma hayo wax xumaana cafiskaa aad mar kastaba xataa mar ama laba ama saddex xataa haddii ay suuragalta cid kaleba u diro oo idin dhexdhexaysa hadduu markaa diido dee isagunbay dee saaran tahay arintaas isagunbay markaa u taalla ilaahayna subxaanah watacaala hayna islaaxiyo quluubtana allah isu keeno baaraka allaahu fiikum
sheekh saa-iilkani waxauu leeyahay sheekh maalin ramadaana haddii ruux dumara uu xaydku uu ka yimaado miyay iska afuraysaa mise way afxidhnaanaysaa iyadoo ilaalinaysa xurmada maalinta ramadaan afiiduuna baaraka allahu fiikum
ruuxii dumarka ahaa haddii maalintii iyadoo lagu jiro uu ka yimaado xaydkii soonkuu ka jabay waa waa dee umuurta rabbaaniga ah maadaama dee waa wax awoodeedii ka baxsan maadaama xaydka ama nifaaska ka yimi soonku waa ka jabay haddii ay dee aanay waxba cunina dee iska dhib ma leh intaa dee ka harsan laakiin waxaa u bannaan inay wax cunto waxaa u bannaan ruuxa dumarku ka yimi inay wax cunto haddii iyadu dee iska daysana dhib ma leh oo dee waa laakiin cudurdaar bay leedahay sharciya oo dee waa waxaa rabbaaniga ka yimi marka way iska cunaysaa waana u bannaan tahay baaraka allaahu fiikum
sheekh saa-iilkani waxa uu leeyahay qof habeenkii seexday isagoo og inay berri soon tahay kuna tala galay inuu soomo laakiin wax niyo ah ma aanu cayimin soonkiisu miyuu ansaxayaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
qofka habeenkii ku seexday ama dee ku talagalay inuu soomo yaanu dee suxuuranba hadduu dee ku talagalayba dee niyadu way jirtaa hadday dee rabadaan tahayna maadaama uu habeenkii ku hayo dee berri waa soon marka soonkii dee waa laba midna waa faral midna waa waajib markaa soonkii waajibka ahaa isaga dee waana sida dee su-aasha ka muuqata habeenkii u dee diyaargaroobaya niyaduna waa di qofka suxuurtii diyaarsanaya ama niyadaba suxuurtii ku haya ele goodhow kacma dee maaragtay doonayaba iraadada iyo doonitaankaasi waa niyadii markaa qofku maadaama uu iraadadii iyo niyadiiba uu ku hayo shaygii dee soonkiis waa sax inuu yidhaahdo awcayimuu yidhaahdo berri oo isniina ama berri oo axada shardi maaha habeenkii ayuu niyadda ku qabanaya aroortaasunbaabay ku dhacaysaa waa iska cayiman tahay waana ka ansaxaysaa baaraka allaahu fiikum
sheekh saa-iilkani waxa uu leeyahay waana su-aal ka baxsan soomka iyo axkaamtiisa haddii qofku xidho waxyaabahan ilkaha lagu xidho ee lagu adkeeyo sheekh diintu maxay ka qabtaa isagoo uga jeeda inuu ilkaha uu ku hagaajisto ama uga biiyo kala dheerida ilkaha diintu maxay ka qabtaa sheekh afiiduuna baaraka allahu fiikum
bismi illahi raxmaan raxiim inuu qofku ilkaha yacni ku xidho maaragtay biro ama isagoo uga jeeda dee qurux ama isagoo oo uga jeeda in isku simo yacni way bannaantay dhakhtarkuna dee u kala tashanayaa inay darar ku keenayaan iyo inaanay ku keenayn haddii la idhaha birahani dhibbay ilkihii ku keenayaan goordhow dee waa inuu dararka iyo waxa dhibta marka wixii darar ah ama dhib ah ama ka ratibmaya ee weyn inuu iska ilaaliyo laakiin wixii kale ee ama inuu ku qurxiyo ama inuu isku simo oo kale wax diidayaa ma jiraan culammaduna way baneeyeen laakiin wixii darara iyo dhib ah ayuunbaa layska ilaalinaya baaraka allaahu fiikum wajasaakum allah khayr sheekh saa-iilkani waxa uu leeyahay sheekh walaashe ramadaantii hore ma aanay soomin ramadaantanna uur bay leedahay maxay sameyneysaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
ruuxa dumarka ee xaamilka ah ama uur kale ama ilmihii naaska nuujinaysa sida qaalibkaa ama dee sanadkaa uur bay leedahay ama waabay nuujinaysaaba sida badan qowlka saxda ahna inay fidyo bixinayso bimacnaa maalin kasta miskiin baa la quudinaya yacni qowlka saxda ah maalin kasta miskiin baa la quudinaya marka qowlkaasunbaa saxa ahlucilmiga qaarna waxay idhahdeen way qallaynaysaa waxaanay uga qiyaas qaateen qofkii maridkaa ee xanuunsanayay markaa qofkii ruuxii dumarka ahaa ee xaamilka ahaa ee naaska nuujinaysay ama uurka lahayd ee xaamilka ahayd ama murdica ahayd xukunkii maridka oo bimacnaa dee way qallaynaysaa bay yidhaahdeen laakiin aahaartaa ansaxday ee sugan ee ibnu cabaas iyo ibnu cumar ahlucilmiga qaar waxay idhahdeen wax khilaafa oo saxaabadana lama hayo ma ogin khilaafan bayna saxaaba walaa naclamu fii dalika khilaafan oo saxaabadiia saasuunbaa wax dee inkirtayna ma jiro marka waxaa halkaa laga qaadanayaa fidya ayaa laga qaadaya in qofkii miskiinka ahaa cunto la siiyo ama wax ku filan ama wax qadaysiinaya ama wax cashaysiinaya baaraka allaahu fiikum jasakum jasaaka allahu khayran sheekh saa-iilkan waxa uu leeyahay sheekh xaaskayga ma ka bixin kara fidyada bisha ramadaan haddii ay ilmo nuujinayso afiiduuna baaraka allahu fiikum haa haddii wuu ka bixin karaa dee isagaana ka mas-uula inuu sawjadii ka bixiyo fidyadii haddii ay ama naaskii nuujinayso ama xaamil bay tahay wuxuu ka bixinayaa sawjada fidyadii buu ka bixinayaa baaraka allaahu fiikum jasaaka allahu khayran waxsan allahu ileyk ee, su-aasha ugu dambeysa qeybteena maanta waxauu sheekh saa-iilkani leeyahay een, sheekh haddii ee, rabadaan wax le- laygaga leeyahay oo rabadaan ay sidaa ku baxdo lixdii shawaalna la galo ee, lixdaa shawaal een, ma soomi karaa oo ishtiraaku niya ma la iman karaa mise inaan marka hore qalleeyo wixii laygu lahaa ayay saaran bal halkaa ii faahfaahi sheekh baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra
Een, qofkii oo rabadaan wax lagaga lahaa ama dee ay saaran tahay inuu qalleeyo ayaa waxaa u soo galay lixdii shawaal waxa fiican inuu qallihii hormariyo maadaama uu qalluhu waajib yahay inuu waajibka hormariyo ayaa ka fadli badan inuu sunno bilaabo markaa marka ugu horeysa faralkii ha bilaabo hadday suuragal u tahay waajibka ha hormariyo haddii uu hormari waayo dhacdu dee naafiladii bilaabana way ka ansaxaysaa naafiladii laakiin al afdal inuu waajibka jinsiga waajibka ka fadli badan jinsiga mustaxabka markaa shaygan waajibkee taagane imika dee lagu lahaa inuu hormariyo na ila- ilaahayba waxay noqon doontae ayaa fiican inuu hormariyo baaraka allaahu fiikum wajazaakum allah khayra jasaaka allahu khayran waaxsan allahu ilaykum ilaahi subxana wa tacala inagu anfaco khayrkii wanaagana hana garadsiiyo aad iyo aad baad mahadsantihiin wajazaakum allahu khayran waaxsan allahu ilaykum intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online